bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiista taariikhdu ay ku aastaysan tahay sagaalka bisha februari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa ah midda ugu hadalhaynta badan gudaha dalka magaalada muqdisho waxaa weli ka soconaya dabaaldegyo waaweyn oo lagu soo dhoweynayo doorashadaasi iyadoona lagu arkayo wadooyinka caasimada soomaaliya dadweyne aada u fara badan kuwaasi oo isugu soo baxay qeybaha kala duwan ee magaalada toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir ayaa si isku mid ah looga dareemay doorashadii xalay ka dhacday muqdisho iyadoona dadweynuhu weli ay kusii qulqulayaan goobaha qaar oo ay isugu tegayaan waxaana saacadaha soo aadan lagu wadaa muqdisho inuu ka baxo dibadbaxyo waaweyn oo lagu soo dhoweynayo doorashadii maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wadooyinkii xirna ayaa haatan furan iyadoo lagu arkayo baabuur si teerteel ah u maraysa wadooyinka qaar inkastoo weli ciidamada ammaanka ay ku sugan yihiin wadooyinkaasi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo kadib doorashadii xalay ka dhacday muqdisho shacabka la hadlay ayaa ugu baaqay ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed joojinta rasaasta ay cirka u ridayaan ee u muuqato midda loogu dabaaldegayo doorashada waxa uuna sidoo kale usoo jeeday maxamed cabdulaahi waa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari in dadku ay u duceeyaan hogaanka cusub waxa laga filo karo iyo in ilaahay xilka uu u fududeeyo halka rasaas laga ridi lahaa wuxuu sidoo kale ka dalbaday bulshada soomaaliyeed inay cafiyaan maadaama muddo maalmo ah laga xayiriyo maritaanka wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho sidoo kalena xanibaad la geliyay goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada in ay amniga sii ilaaliyaan ay adkeeyaan hana la joojiyo xabadahan kor loo tuurtuuraya ma aha arrimo marataa dhaqan fiican maaha ha la joojiyo xabadaha waxa aan u baahannahay amniga inuu sugnaado mar walba dhalinyarada oo xabadda kor u tuurtuurayso min fadlakum joojiya arrintaasi ma qurux badna mana ficnaa cayaalkana waa ku baydaadayaan naga joojiya xabadda alxamdulilah halyidhahdo shukrihala tukado waxyaabaha natiijada soo baxday ilaahay mid khayr qaba ka dhigo iyo duco ayaa loo baahaya xabad tuurtuurow looma baahna xabad tuurtuurow intaad tuuri lahaydeen duco iyo allabari ha lagu daro ilaahay khayr han laga dhigo wixii natiijada maanta aanu gaarnay mid roon oo rillada rabbiga ku jira inuu ahaado mar kalean ku celinayaa xabadaha cirka loo tuurtuuraayo min fadlakum ixsaanakum naga joojiya haddaad waxna taraysaan labalaba rakaca la tukada hala duceeyo hanaloo duceeyo dalka ha loo duceeyo ummadda ha loo duceeyo nabadda ha loo duceeyo intaasaa idinka codsanaya aad iyo aad baad u mahadsanta dhaqaaqa oo aan xoogaa yar cidhiirinay awgeed laakiin waxay ahayd arrin oo masiirka masiirka dalka iyo jamhuuriyadda iyo dowladnimada aanu ku dhisaynaya ayuu ahaa marka waa ka raalli gelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa intii oo wixii oo dhibaataha soo gaaray oo dhanna waxaan ka codsanaynaa inaad nacafisaan insha allah wixii hadda ka dambeeyana nolosha caadi ay noqonaysaa haddii aan la yidhaahdo waxaan aad mahadgaara u jeedinayaa ciidamada amniga dhammaantooda ha ahaadaan xoogga dalka booliiska ha ahaadaan nabad sugidda ha ahaadaan asluubta dhammaantooda waxay aad u howlgaleen ilaalinta amniga ay dhoojiyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihin waan ognahay dhibaatada iyo iyo meesha koleelka ay joogaan iyo sida maaragtaa duruufaha ay ku shaqaynayaan waa midaan aad uga warqabno waa ku mahadsan tihiin waxaa weeye waddankiinaad u geysateen abaarkii abaalkiina allah gudi kara annakana waa ku dadaalaynaa haddaan shacbiga wakiil ka nahay in xuquuqdiina haddii aan la yidhaahdo ay sugnaato waa arrin aan ku dadaali doono dhammaan shaqaalaha ardayda odayaasha dhaqanka odayaal dhaqameedka rijaaludiinka dhammaantiin waa mahadsantihiin hooyooyinka oo meelahan ku shaqaysanaya laftirkooda ayaamaa way cadilmeen raalli naga ahaada waa ognahay dhibaatadii ku dhacday laakiin maciishadii iyo noloshii caadiga ahayd way soo noqonaysaa insha allah
magaalooyinka kala duwan ee ka tirsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale laga dareemaya doorashada magaalada muqdisho ka dhacday shalay gelinkii dambe taas oo uu kusoo baxay madaxweynaha cusub ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaana meelaha sida aadka looga dabaaldega ka mid ah inta badan xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira wararka naga soo gaaraya degmooyinka caabudwaaq iyo sidoo kale badhan ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas lagu dabaaldegayo doorashada ay dhaawacyo ka soo gaareen dad rayid ah oo ka qayb galayay isu soo baxyo waaweyn oo ka dhacay goobahaasi waxaana si aad ah looga dareemayaa goobaha qaar weli isu soo baxyada iyadoo la filaya saacadaha soo aadan qaybo badan oo ka mid a gudaha dalka soomaaliya inay ka dhaca dibadbaxyo lagusolagu weyneynayo doorashada laguna dabaaldegaya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dhinaca kalena dhowr wadan oo ka tirsan caalamka ayaa laga dareemay soomaalida ku dhaqan soo dhoweynta dabaaldegyada loogu dabaaldegaya doorashadii ka dhacday muqdisho ee uu kusoo baxay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kaa oo lix bil soo maamulayay mid ka mid a xukuumadihii dalka soo maray waxqabadna soo muujiyey inkastoo isku dhacyo baarlamaanka iyo siga ah oo uu meesha kaga baxay markii dambe haddaba aynu eegno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo aragtidooda ka hadlay sheegayna inay go-aansadeen in ay u hoggaansamaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed ayna ka turjumeen maalintii shalay midaasi waana kuwan qaar ka mid a xildhibaanada oo ayagu ka hadlay kadib doorashadii ka dhacday muqdisho dareenkooda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khaliif cabdi cumar xildhibaan khaliif cabdi cumar waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay wixii ka dhacay maanta meesha doorashada natiijadeeda iyo inaan ka tarjumnay xildhibaanada qaranka soomaaliyeed ay dhammaan ka tarjumeen rabitaankii shacbiga ay matalayeen guulaan leennahay hambalyaan leennahay waana u hambalyaynaynaa madaxweynaha xilka ka degey sharafta iyo qiimaha uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha cusub madaxweynaha cusubna waxaan ka filaynaa insha allah inuu u shaqeeyo shacbiga
xildhibaano maxtaaliin warsame kana soo jeeda galmudug state doorashay ahayd waddankan inuu soo hagaaga waxaad u cad in la isdoorto oo qof walba rabitaankiisa doorashada ay u dhacdo madaxweynaheenii hore waxau ahaa wuu soo shaqeeyey maanta waxaa helay nin walaalkeen kale ah oo nin soomaaliyeed ah oo shacabka soomaaliyeed ay jecel yihiin gaar ahaan dhallinyarada ciidanka soomaaliyeed ummadda soomaaliya jeceshahay baarlamaankii ayaa wuxuu yidhi bal aan turjinno shacabka soomaaliyeed oo aan doorashadan ka dhigno miday shacabku leeyihiin maadaama shacab ayna soo doorteen oo konton iyo kow xubnood oo soomaaliyeed ay soo dooratay waxaan marka door bidnay inaan ummadda u hiilinno rabitaankooda shacabka aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynayaa madaxweynehayga cusub insha allah guul baa u rajaynayaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha suuri diiriya carab aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa mar hadday shacabku waxay jecel yihiin caawa ay annaga naga soo baxeen shacabkaa dalbaday shacabkaa doonayey shacabka iyo dalka iyo dadkaba badbaadadeedii caawa mar haddii aan doorannay waanu u qabnaa hambalyo hambalyaan leena shacabka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdullaahi goodax barre waa xildhibaan baarlamaanka ka tirsan runtii aadaan faraxsanahay shucuurtayda aaday wanaagsan tahay waxaa muuqatay in shacabka soomaaliyeed rabitaankoodii uu baarlamaanka ka jawaabay oo uu doortay madaxweyne shacabka soomaaliyeed meel kastay waddanka joogaan ay dalbadeen in la doorto madaxweynihii waa dooranay howl badan baa hortiisa taallo waxaan leenahay ilaahay ha la garab galo
dalka maraykankana waxaa sidoo kale ka dhacay isu soo baxyo lagu soo dhoweynayay doorashadii muqdisho lagu doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo qaar ka mid a bulshada ku dhaqan dalka maraykanka oo siyaabo kala duwanay kaga hadlay dareenkooda ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay hogaamiye bulsho loona baahan yahay in lala shaqeeyo ayagoo ka dalbaday dalka inuu kusoo dabaalo xasilooni iyo sidoo kale kala dambayn yirahdaa digtor cabdiqaadir daaci xaqiiqatan waa arrin gulis weyta dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ha ahaato dalka dadka gudaha jooga ha ahaato kuwa banaha ku buqan intaba marka waxaan leeyahay xalid ma usexanba saakitan oo soo jeeday ayaa shaqadii ku aaday shaqada laftiga fasax baan ka qaatay oo shaqadii almost one hour aan joogay waxaa iri today waxaa noo taalaa iri arrin adag oo u baaxaan inaan de ka qayb qaadano oo ah atleast inaan ducada ku kaalmeeno walaalkeen farmaajo wallahi farmaajo waa nin daacad ah waa nin hogaamiye ah waa nin waxbartay waa nin dhalinyar ah isla markaasna shisheeye naayib ah waxaan rajaynaynaa inuu dalkii wax ka qabato ciidamadii dhiso at the same time xaggii hay-adaha gudaha sida waxbarashada caafimaad inta wax ka qaban doona rajaynaya boqolkiiba boqol wuxuuna u baahan yahay garab garabkana ha ahaado dadka gudaha jooga ha ahaado baarlamanka ha ahaado dadkii aqoon-yahanka diaspora banaanka joogay annaga daahana waxaan ku kaalmaynaan wixii tala ah wixii aqoon ah wixii waxqabada inta waa la garab taagannahay waxaan leenahay guuleyso dadkana dhammaan waxaan leeyahay guuleysta dhammaantiina waxaana sida gaara u mahad celinayaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamed sida sharafta leh qudwi uu u tanaasulay marka waxaan leeyahay guul baan u jeeda dhammaan ummadda soomaaliyeed magaay wallahi anagu ka somalilan ahaan runtii waxaan u arkaan in aqoon-yahana inuu yahay oo wadanka soomaaliya xasilin kara waxaanuna rajaynaynaa inuu somalilanna tixgelin gaara uu siinayo oo uu wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan u dhexeeyey uu dib u bilaabi doono insha allah wadankaana uu xasilin doono soomaaliya rajada ugu weyn aanu ka qabno waxay tahay sidaad og tahay wadankaa soomaaliya dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin ayaa la degay iyo musuq maasuq waxaan rajaynaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu wax ka qaban doono dhibaatada musuq maasuq iyo dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka halka halaakeeyey waxaanu ka rajaynaynaa oo kale in xasilooni iyo nabadgelyo siyaasadeed uu u horseedi doono taasoo saamayn weyn ku leh geyiga soomaaliyeed ismaaciil axmed aadan cismaan wallaahi waxaan u arkaa in uu soo siyaadinayo farmaajo arrin loo baahnaa inuu soo siyaadinayaan aaminsanahay waanan soo dhowaynaynaa ilaahayna khayrkiisa hala siiyaan leeyahay ummaddoo dhanna khayrkiisa allah waafajiyo maasha allah aad baanan ugu qanacsanaya in madaxweyne daacada la doorto هاي صفية اللي دها doorashadii farmaajo aad bay ugu fiicnayd i hope you know wax bedel keeno and aad baan ugu faraxsanahay i am really big fan of farmaajo inay soomaaliya isbedesho dowlad fiican noo dhalato dadkeena israacaan and that's that's what i'm willing insha allah
qof waxa weeyaan dadka iskuuda keenayo oo belief garaysa unity oo inay soomaaliya mid tahay oo qabiil la kala jeclayn special generationkeena socda waxaan jecelnahay inay soomaaliya ka dhigo mid oo qabiilan jirin inuu yudka iyo shaqada iyo uh, peace mostly peace nabadda
weli waxaynu ku jirnaa warkeenna annagoo intiisa badanna ku eegi doono waxyaabihii muqdisho ka dhacay iyo hannaankii doorashada ayaa waxaa markana aynu eegaynaa magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya halkaasi oo doorashada kadib ay ka dhaceen isu soo baxyo waaweyn oo dadku ay ku muujinayeen siday u arkaan doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya ee lagu doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isdhi oo ka mid ah meelaha ay ugu badan yihiin soomaalida ku dhaqan dalka kenya ayaa waxaa isu soo baxyo waaweyn laga dhigay magaaladaasi kadib markii ay dhacday doorashada natiijadana la helay waxaana dadweynaha aad isugu soo baxay ay ku qaylinayeen magaca maxamed cabdulaahi farmaajo ayagoona u arka inuu wax badani ka bedeli karo xaalada siyaasadeed ee qaribana ka jirta soomaaliya waxaana ay intooda badani wateen sawiro boorar ay ku xardhan yihiin sawirada madaxweynaha iyo sidoo kale calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markay farmaajo waxaan ku arkay townka shaksiyan aad uma aqaano laakiin waxaan jecel lahay waa nin la jecel yahay bulshadu ay jeceshahay waxqabadkiisa un baana lagu jeclaaday waxa yar ee laga arkay ani magacayga waxaan dhahaa colaad ibraahim axmed haa waan la socdaa wallaahi faraxayga wax aan la dare wax aad marayn karta maahan dareenkayga aad baan ugu faraxsanaa runtii intii hadda maaragtay abaabulka lagu jirayna waan waxaan ku jirayba alla bari iyo salaatuleelkaan ilaahay ugu baryayno inuu alla ku guuleeyo mas-uuliyiin ka tirsan kenya ayaa soo dhoweeyey doorashadii muqdisho ka dhacday ee lagu doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka aqlabiyadda ku leh ee aadan barre ducaale ayaa waxa uu sheegay in dowlad ahaan ay soo dhoweynayaan lana shaqay doonaan maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hogaamiyaha cusub ee dalka soomaaliya sidoo kale dowladda maraykanka bayaan kasoo baxday waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in maraykanka si dhow ula shaqay doono madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaana sidoo kale bayaanka lagu booriyey madaxweynihii hore waa xasan sheekh maxamuud kaasoo si nabadgelyo ay ku dheehan tahay ku wareejiyay xilka madaxtinimada dalka aqbalayna natiijadii kasoo baxday doorashadaasi taasoo u muuqanayso dimuqraadiyad ka hana qaaday soomaaliya waxaa sidoo kale soo dhoweeyey wadamo dhowrah uu ka mid yahay waddanka etoobiya oo siyaasad ahaan doorashadan aysan u arkin mid ay dantooda ku jirto maadaama ayagu markii hore ay u xaglinayeen saddex musharaxiin badani ay qabeen dhinaca madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la sheegayay in ay ka garabsiinayaan soo laabashadiisa balse kenya waxay sheegtay dowladda etoobiya inay soo dhoweynayso sidoo kalena la shaqay doonto madaxweynaha bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa lagu sheegay in dowladda etoobiya ay mar walba garab taagan tahay soomaaliya sidoo kale wadamo dhowr ah ayaa soo dhoweeyay arrinka doorashada maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyadoona wadamo dhowr ah oo ay ku nool yihiin soomaalida uu ka dhacay dibadbaxyo ay ku soo dhoweynayaan arrinta doorashada muqdisho waxaa lagu wadaa saacadaha soo aadan sida la filayo inay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn kuwaasi oo ay ka qayb qaadan doonaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo lagu dabaaldegayo doorashadii maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wadooyinka magaalada muqdisho habeenkii xalay ah waxaa isqabsaday rasaas iyo sidoo kale dabaaldegyo ay sameynayeen bulshada muqdisho ku dhaqan iyadoo sidoo kale ciidamadu ay ka qayb qaadanayeen dabaaldegyada waxaa la arkayay gaadiidka dagaalka ee dowladda soomaaliya oo ay saarihii shacab aad u fara badan kuwaasi oo qaybaha kala duwan ee magaalada isaga kala goosheeyey warkii aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaartaynu jecelnahay waa naga intaa tan iyo intaynu ku kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh